dowdigna uu ka dhacay waa weerar oo qorshaysanaa oo ay soo qaadeen niman cadaan ah oo diyaaradana wata oo ciidamo intaran wata intaba iskugu jira ayaa weerar soo qaaday weerarkaas oo lix saacaday markay he laba iyo tobankii sagdhexe ayaa weerarkaasii dhacaya labadu waa isku jireen diyaaradaha qumaantiga u kaca iyo saddex diyaarad oo kale ay ka qayb qaateen laba ka mid ah oo kuwa sii qumaantiga u kaca iyo mid kale oo inay waardiinaysa aan umalaynayno iyo ciidamo ay soo daadiyeen dhulku soo daadiyeen meel oo awdeegle tuulo la yiraahdo iisheeg muxuu ahay gaal duul yar oo saasoo kale intii udhexayso dhinaca galbeedka ayaa ay kusoo daadiyeen ciidamo lugtaan howlgal fiican oo lagu guulaysteen way sameeyeen dabcan oo dhibaatooyin fara badan loo saaka markuu waaga uu beriyey dagaalkii kastoo habeenimo uu dhacay koob iyo toban oo dhimashoa magaalada afkeedoo kale ay yaaleen afar dhimashona beerahoo kale inay yaaleen waa la ii sheegay qaar dhimashadooda oo la xaqiijiyey oo la qaatayna iyo kuwa nool lagu qaatay intaba isku dhex jiraan aad iyo aad ay hadda u degan tahay walow shacabka ay ay ku amreen xalay ilaa iyo hadda saacaddan aan kula hadlayo qofna inuusan gurigiisa kusoo dheen qof walba gurigiisa ku xayrsanyahay hadda waa gartay adinku maamul ahaan wax xoog aad ama xiriir oo aad kala la lahaydeen diyaaradaha weerarka fulinayo aad ka warqabteen cidda leh iyo dalka laga leeyahay
dabcan horta ku xasuusiyo hadda maalintii dhaweyd weerarkii hiiraan sida buulburda oo tuuladii ay u jirtay hareeraha isheeg muxuu ahay buulburda oo kale ciidamadii ay meesha ku tababaraayeen qaabkii loo wajahay iyo sidii loo weeraray waa taan aadtan hadda aad ka warqabtid dawladdana waxay sheegtay in ay ka warqabto lasoo wargeliyey qaab aan tanna waa lamid waa ku xaqiijinaa waa laga warqabay waana lala socday ha